mustafa cabdiraxmaan xadi jaamac oo ah guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey safare mas-uuliyiinta xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan ay ku soo mareen gobolada dalka iyagoo uga gol lahaa safaradaasi sidii koroqaadis ay ugu samayn lahaayeen ciyaaraha fudud ee kala duwan ee dalka bismi illahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sal alla alay wasalam marka hore waxaan ka warramayaa safaro aan ku tagnay gobolada taasoon dardargelinhay shaqada ah sidii ciyaaraha fudud ee kor loogu qaadi lahaa orodada taasaan ugu talagalnay marka hore waxaan ka bilownay boorama ciyaaraha kor loogu qaadi lahaa orodada loola sameyn lahaa dhalinyaro muhiiladoodu tahay ciyaaraha fudud ee orodada qaabkaasoon ugu talagalnay ka xidhiidh ahaan sanadkan waxaan doonaynaa inaan ballaadhino maamul daadajin samayno oo aan ugu talagalno federetionka ciyaaraha fudud ee orodadu ou noqdo mid ballaadhan oo dhallinyarada si shaqaabuur loogu samayn lahaa kabaalsigooga orodadana kor loogu qaadi lahaa tababarkooga khibraddana loo gaadhsiin lahaa gobolada bariga oon tagnay laascanood oonaan ka qayb galnay garoonka weyne laascaanoodna aan ugu talagalnay inaan qaab dhismeedkiisa oo dee xagga orodada aan soo eegnay oo aan doonayno inaan mitirkiisa la ballaadhiyo isna oo ciyaaruhu xagga orodada kor lagu qaadi lahaa dhinaca kale guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ee somalilan mudane mustafa cabdiraxmaan xadi jaamac waxa uu ka warramay inay gacanta ku hayaan qorshayaal cusub oo ay ku horumarinayaan ciyaaraha fudud ee kala duwan ee waddanka
ta kale waxa weeyaan tababarada caasimadda gudaheygana way ka socdaan oo dhallinyaradii degmooyinkan u qabanay ee dhowaan u qabanay bishii hore waxaan ugu talagalnay inaan naadiyada heerka koowaad aan ku qorno iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad taasoo gobolladana sida kadaalika aan u sameynno markaa dhallinyarada waxaan farayaa maanta xagga inaga dhegeysanaysaa inay ciyaarihii kor u qaadnay hawshaana aan u sameynay inaan kor u gaadhsiino ciyaaraha fudud ee orodada taasoo sanadka dambena insha allah aan qaban doono tartankii orodka ee maaradoonka ee lagu talagalay ee geeskan africa ay ka qaybgeli jireen orodada markaa dhallinyaradu inay sii diyaariyaan oy tababarka sii sameeyaan oy de tababarkooga mid joogta u noqdo oo dee fahmaan ujeeddada xaggan jaaniso badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisana aan ciyaartooyga u hayno aanan leenahay ka soo qayb gala kolley intaasunbaa u muhiimsanayd xogagaal aan u tagnay gobolladana kusoo marnay markaa dhallinyarada waxaan farayaa inay meel fiican ay maanta marayaan insha allahu tacaala aanan shaqadu meel wanaagsan marayso iyaguna tababarkana sameeyaan markaa intaasunbaa ugu muhiimsan kusoo gabaynaya wasalamu atullah barkatu